xukuumadda asmara ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dowladda xabashida itoobiya ay ku jirto riyo maalmeed loona baahan yahay inay ka toosaan riyada iyadoo intaas ku dartay in adhis ababa ay isku dhufsatay xisaabaad qaldan yemeyn gebremeeskal oo ah wasiirka warfaafinta ee dowladda eritreya ayaa waxa uu sheegay in etoobiya ay weli waddo daadaansi ka dhan ah dalkooda islamarkaana ay doonayso inay si dhib yar u qaadato bado aysan iyagu lahayn hadallada ka soo baxaya xisbiga talada haya etoobiya iyo qolyo uu ku tilmaamay juhadiid ay yihiin kuwo aan waaqici ahayn islamarkaana ay doonayaan inay wax aanan soconayn wax ku raadiyaan waxa uu intaasi ku daray in eritreya aysan marnaba xaraashi doonin qayb ka mid ah dhulkeeda taas oo uu ku tilmaamay mid aan marnaba suurogelayn hadalka ka soo yeeray wasiirka warfaafinta ee dowladda eritreya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan madax ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ay marar badan ku celceliyeen inay diyaargareeyeen ciidankooda sidii ay xoog ugu qabsan lahaayeen xeebaha badda cas ayna la dagaalami doonaan ciddii ka hor timaada damacooda badboobka ah sii socoshada colaadan ka dhex alowsan labadan dal ayaa xudun u noqon karta dagaal dabadheeraada iyadoo ay khubarada amniga tilmaamayaan in etoobiya la kulmi karto khasaare laba dhinac ah iyagoo u sababeeyey in eritreya ay saldhigyo ku leedahay gobolka tigrey iyagoo sidoo kale tibaaxay in iskahorimaad kasta oo adhis ababa ay la geli karta asmara ay ku sheegeen in gobolka tigreyga uu u leeyahay muhiimad istaraatiiji ah xiisadda u dhexaysa etoobiya iyo eritreya ayaa sidoo kale si dhaqso ah usoo jiidi karta dowlado gobolka ka baxsan kuwaas oo horay u muujiyey rabitaanka ay ku xaqiijinayaan raadadkooda gobolka si ay u qorsheeyaan saameyntooda islamarkaana u ilaashadaan danahooda amni iyo dhaqaale masar oo ka mid ah dowladaha saameynta ku leh khilaafka etoobiya ee ku saabsan biyo-xireenka webiga nayl ayaa laga yaabaa inay soo farageliso xiisaddan u dhexaysa etoobiya iyo eritreya si ay u xakamayso ama khalalaase uga abuurto damaca etoobiya ee dekedeed ee gobolka taas oo keeni karta in xiisadda sii kororto si kastaba xabashida etoobiya iyo eritreya ayaa marka dib loo eego sooyaalkooda ama taariikhda soo dhex martay oo dhan xiriirkoodu ahaa mid ay colaadi ka buuxdo tan iyo markii eritreya ay xornimada ka qaadatay etoobiya